wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho caasimadda dalka kusoo gebagabaysay kulanka u doodista kala dheeraynta dhalmada iyo amniga badeecooyinka caafimaad ee taranka kulanka oo muddo laba maalin socda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo howlwadeenno ka tirsan caafimaadka oo ka kala socday wasaaradaha caafimaad heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoona lagu falanqeeyey guulaha laga gaaray barnaamijka kala dheeraynta dhalmada oo faa'iido caafimaad u leh hooyada iyo dhallaanka iyo caqabadaha jira ee u baahan in la xaliyo iyo sidii loo xaqiijin lahaa badqabka badeecadaha caafimaad ee taranka loona gaarsiin lahaa gobolada dalka oo dhan markii uu soo dhammaaday kulanka waxaa warbaahinta la hadlay doctor cabduqaadir afrax weheliya oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee wasaaradda caafimaadka waxaana uu soo xiray kulanka isagoona tilmaamay in kulankoodu ahaa mid heer sare ah uuna ku soo dhammaaday guul iyo safgarad waxaa wanaag noo ah inaan ku guulaysano inaan soo gabagabaynay kulankii heerka sare ahaa ee ku saabsanaya kala dheeraynta dhalmada iyo wax ka qabashada dawooyinka loo isticmaalo caafimaadka taranka runtii waxaa isugu yimiday dhammaan maamul goboleedyadii wadanka oo dhan iyo wasaaradda caafimaadka federaalka kuwaas oo labadan maalmood aada uga dooday oo aada uga hadlayay caafimaadka taranka iyo guud ahaan dhibaatooyinka heysta gaar ahaan barnaamijka la xiriira kala dheeraynta dhalmada ama kala korinta caruurta oo kalentood waxaan idhaahno kaas oo aan xoogga ku saaraynay bal in wax laga qabto dhibaatooyinka iyo jaalanjyada heystay heer qaran oo wadankan ku saabsan taasaa marka waxay fursad noo siisay in aada looga niqaasho maamul goboleedyada oo dhanna ay soo bandhigaan aragtidooda iyo caqabadaha haysta oo ay ka mari layihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala qodobadii ka soo baxay meesha tan oo ay ugu horeysay in arinkaas waxqabad weyn laga sameeyo maadaama marka hadda heerka uu marayo uu yahay mid aada u liita oo hooseeya oo ah boqolkiiba hal iyo barar aan maraynaa waxaan la rabnay inaan gaarno heerar intaas ka sarreyso oo hooyadu ay hesho kala korin fiican ay hesho qodobka labaad marka waxay ahayd inaan ka fikirno marka wacyigelinta hooyooyinka oo hooyadii la wacyigeliyo si ay iyada caafimaadkeeda iyo caafimaadka ubadka ay dhalaysoba ay u hagaagaan insha allahu tacaala qodobka saddexaad ee aan xoogga saarnay aada looga dooday markaas wuxuu ahaa in aan eegno waxaan loo baahan yahay saadka ama logisticska waxaan la yidhaahdo oo xagga sablayga oo ku saabsan dawooyinka loo isticmaalo taranka oo iyadan aan ka hadlaynay in la hagaajiyo sidii lagu heli lahaa sidii loo storage garan lahay ama loo xareyn lahay oo bakhaarada ay ugu jiri lahaayeen iyo sidii loogu qaybin lahaa gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka sidii loo gaarsiin lahaa